bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meelbaad joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee radiyo muqdisho qodobadaad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka qaybgalay munaasabada lagu xusayo lixdan sano guuradii kasoo wargatay markii calanka soomaaliya laga taagay dhulkeenna ayaa ka hadlay qiimaha maalmaha ay u leeyihiin ummadda soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa saaka lagu wada inuu xarag ka jiro xarumihii lagu dhisay barnaamijka sxilqaan iyo xarumo kale dowladdu dhistay dabaaldegya maalmaha toddobaadka xorriyadda ayaa sidoo kale soomaalida ku nool dalka dibaddiisa ay ku qabtaan si ay u muujiyaan qiimaha maalmahan ay u leeyihiin ummadda soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliya gobolka jubbada dhexe ku diray horjooga u dhashay dalka nebaal oo ka tirsanaa argagixisada al-shabaab wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo xaqiijisay in kow iyo soddon qof oo cusub ay ka bogsadeen fayraska corona iyo dowladda kongo oo ku dhawaaqday in gebiahaban cudurka ebolow ka dhammaaday waqooyiga dalkaasi kongo
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is-ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waa jimco taariikhduna waa ka bisha lixaad sannada u diyaargarooba qodobada aad dhegaysateen oo faahfaahsan aniguna waa cabdiqaadir shacab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qaybgalay munaasabada lagu xusayey lixdan sanad guuradii kasoo wareegatay markii calanka soomaaliyeed laga taagay dhulkeena ayaa ka hadlay qiimaha maalmahan ay u leeyihiin ummadda soomaaliyed waxaana munaasabadaas xalay lagu qabtay madaxtooyada villa soomaaliya waryahaga shuceeb maxamed cali ayaa warkaan noo faahfaahiyay
waxa ugu badan ee araggaagu qabanayo waa calanka buluugga oo ah astaanta laynooga garto aadanaha intiisa kale dadkuna waxa ay wadaagayaan hambalyada iyo farxadda lixdan jirsiga qarannimadeenna waa habeen weyn oo baal dahabiya kaga suntan sooyaalka gobannimadeenna madashan waxaa loo fadhiyaa maamuuska iyo weynaynta habeenka lix iyo labaatanka juun oo ahaa cawayskii u horreeyey ee ciidda hooye uu ka dulbabado calankeenna muuqasan xilliga oo muwaadiniintii joogay madasha fagaaraha xorriyadda hargeysa farxadda ku wada mushaaxeen gudcurkuna u dumay gumaystihii ingiriiska ee geyigeenna isa siiyey lixdan sano kadib soomaalidu ma hilmaamin haliyeeyadoodii halganka dheer usoo galay la sinaantooda ummadaha kale waana kuwa madax iyo shacabba iyaga oo wada jira maamuusaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda sare xeerilaaliyaha qaranka xubnaha golaha fulinta iyo sharci dejinta guddoomiyaha gobolka banaadir mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ahaa madashan qiimaha badan madaxweyne farmaajo oo hadda iyo horaanba ah shaqsi ay ku weyn tahay saramarinta isirka soomaalinimada ayaa hadaljeedintiisa dabaaldegga lixdan jirsiga qarannimadeenna isku dul taagay halgankii adkaa ee loo soo galay xornimadeenna iyo waxaa habeenkani kaga dhigan yahay dadka soomaaliyeed waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka soomaaliya oo laga taagay calanka buluugga ah dhul soomaaliyeed imaamkii sixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo cabdulaahi suldaan timacade uu tiriyey ee ku magacawdeed kaana siis kana saar sixdii taariikhda gashay oo cabdulaahi suldaan timacade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xoroowdeen ay xoroobeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaarnimada ummadda soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno
madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay inuusan dhammaanin halgankii soo bilowday lixdanka sano ka hor balse ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay gelidda halgan kale oo ka duwan kii hore
rifad nagu filan waa haysanaa waxaan hadda u soconnaa marka soddon cusub yaan u soconnaa soddonka cusub ummaddeennu maxay naga dhexlaayaan marka ilaan aabbayaasheen waa sheegay waa soo halgameen waa loo xiray waa loo dilay waa u dhinteen xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii waa ku bixiyeen in soomaaliya ay la sinaato ama ay ka sarrayso waddamada la midka ah ay ka sarrayso waana mudiyeen iyagoon ognahay wa- wadciga aan ku jirno hadda iyo wadciga ay ku jireen aan ognahay wax kale fogna ay ahaayeen
dadaalada socda ee dib u mideynta ummadda soomaaliyeed ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu sheegay inuu ku rajo weyn yahay midho dhalkooda mar kalena la helo cududii soomaaliyeed oo wada jirta waa bilownay inaan raadino midnimo oo aan ka raadino walaalaheen somalilan aan ka raadino muddo aan ka shaqaynaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan rajaynayaa in wada hadalkaasi uu noqdo mid midho dhal ah anigoo ku kalsoon wada hadalkii aan soo galnay meel fiicanna aan ku soo ogaanay inaan xoojinno aan horay u qaadno aan horay u marinno insha allah hadduu ilah yidhaahdo walaalkay madaxweynaha somalilan muuse bixi waa nin vision leh waa nin aragti dheer leh waa nin waayo araga muddo dheer soo jiray wuu arkayaa in somalilan aysan hore u socon karin annaguna aan hore u socon karin intaan kala maqannahay haddee dhinac uu ku maqan yahay wa- waa ognahay waa aragnay khibraddeeda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska africa sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska africa ilayn kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno
hadal jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda kadib goorsheegtada ayaa isdul taagtay laba-iyo tobanka saq dhexe wakhtiga oo caawa oo kale lixdan sano ka hor markii ugu horreysay ciidda soomaaliyeed laga taagay calanka jamhuuriyadda daljirayaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaana saaray mar kale calanka jamhuuriyadda شعيب محمد علي warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka
sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu xarig ka jiro xarumaha ama xarumihii lagu dhisay barnaamij isxilqaan iyo kuwo kale ee dowladda dibudhis ballaaran ku samaysay haddaba waryahayga axmed cumar mooye oo suudiya igula socda ayaa noo faahfaahinayo axmed bal ka waran eh, haddii aan ugu horreyn fiirin dhinaca ammaanka iyo diyaargarowga dowladda maanta ee magaalada muqdisho Eh, cabdiqaadir aad baad wanaagsan tahay eh, maadaama xalay ay ahayd en, en, bilowga eh, toddobaadka xorriyadda eh, maantana en, eh, amniga aadaa loo adkeeyey sida hore u sheegtayba en, xaafado kala duwan oo aan soo maray magaalada muqdisho ka mid ah eh, waxaad ku arkaysaa eh, cabdiqaadir en, calamada eh, maaragtay dalka oo ka babanaya eh, guri walba Eh, intaa soo socday en, waxaa en, a- ciidamada amniga oo ku howlan sida amniga loo xaqiijin lahaa sidoo kale waxaa kaloo xusid mudan in eh, shacabka isticmaalaya ee hareeraha ee wadooyinka ay ciidamada ay aada markaasi ay ula tacaamulayeen oo ay ula hadlayeen En, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan maxamed cabdulaahi farmaajo eh, sidoo kale waxaa lagu wadaa sidaa sheegtay in goobo badan oo markaasi isxilqaan lagu dhisay xarumaha dowladda in uu xarig uga- uu ka jaro waxaa ugu horeeya eh, xaruntan eh, wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo markaasi eh, si qurux badan loo dhisay oo madaxweynaha oo eh, lagu wado eh, daqiiqada ka bacdi inuu xarig uu ka jaro waxaa xiga eh, xarunta taliska ciidanka booliiska Eh, kumaanta oo- booliisiga.
kumaanda booliisiga oo a- a- iyadana aada loo dhisay oo si qurux badan loo dhisay oo madaxweynaha isagana lagu wada inuu xarga uu ka jaro waxaa xiga ee madxafka ee qaranka iyo tiyaatarka oo iyagana maaragtay ee muddo laba sano ah ee ku dhow ee dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayay oo markaad ee dhinacyadaas marayso ee deen- ay aada u qurux badan tahay oo taalooyinkii oo maaragtay ee ku hareereysnaa oo ayagana ee dib u dhis lagu sameeyey ee marka waxaad moodaa in madaxweynaha ee xarumahaas uu dib u ka jiri doono weli waxaa jira mashaariicyo kala duwan oo markaasi een een marka ee oo dowladda ay ku guuleysatay in dib lagu dhiso xarumihii ee dowladda ee sidoo kale waxaa lagu wadaa in madaxweynaha uu taalada daljirka daahsoon uu dhagax dhigo ubax een cabdiqaadir marka een toddobaadka xorriyadda maadaama aan ku guda jirno een magaalada muqdisho aad baa looga dareemayaa een waxaa socda ee amniga si aad u qurux badan ayaa loo sugayaa oo shacabkii si wanaagsan ayaa loola tacaamulayaa marka waxaad moodaa in ay ka duwan tahay ee xiliyadii hore ee la xusi jiray een een een, ee, een xorriyadda in maanta ay ka duwan tahay oo si qurux badan ay markaas magaalada muqdisho looga dareemo aad baa umahadsan tahay stuudiada markan waxaa soo galaya xasan abubakar cali xasan baydhabo xasan magaalada ayaa ka timid saaki bal ka waran jawiga iyo iyo iyo toddobaadka sida looga dareemayo magaalada muqdisho haddii aan u fiirino eh, dabaaldegyada iyo iyo iyo quruxda ka socota caasimadda een runtii wax lasoo koobi kara maaha marka la eego sanad guurada lixdanaad ee kasoo wareegatay askaas ah ee qarannimada dalka soomaaliya gaar ahaan een gobolada waqooyi een waxaan maqlayay een waxaa xariga laga jaraya meelo kala duwan iyo mashaariic een haddii aan tusaale intaa kaa siiyo een waxaan ku horeysinayaa golaha murtida iyo madadaalada national theatreka ee magaalada muqdisho waxaa la dhisay horta een sanadku markuu ah kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ayaa xariga ka jaray mar labaad een waxaa la dayactiray sanadku markuu ah kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii ee markan waa burburkii dalka een soo gaaray koob iyo sagaashankii markii dagaalada sokeeye ay dhaceen ee markaana ee tiyaatarkii uu burburay haatan ee isxilqaan madaxweyne farmaajo een tusaalooyinkiisii ee uu ku dhawaaqay oo ahaa in een la dhiso meelihii een dib loo dayactiro marka een tiyaatarka waxa uu soo maray marxalado kala duwan sida garoonka haddana een studio muqdisho een ee, indochina shiinaha shiinaha dalweynaha shiinaha ayaa dhisay oo marka xiriir wanaagsan naga dhexeeyey waxaa xariga laga jaray kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii bishii laba iyo tobnaad ama bishii december ee, ah, waa markii labaad isagana een, la- la dayac tiro een, tuulada studio muqdisho oo ku yaala hoteelo waaweyn oo la seexdo qaybaha dabaasha ee, waxaa ku yaala ee, qaybta booliga qaybta basketka qaybta kubadda cagta marka garoonku wuxuu ahaa garoon caalamiya oo garoomada qaaradda afrika ugu weyn xilligaasi xasan oo markaa u soo laabana tiyaatarka waxaan ognahay soddon sano ka badan ama ku dhow in wax dayactir iyo ama shaqadan hadda uu la filay inuu qabto uusan qaban jirin Eh, marka aad tagtay iyo fanaaniinta iyo dadka hadda ahalka u afanka eh, maxay kuyiin dareenkoodana si u yaalaa maadaama aad ka mid tahay dadkii horey ula falgeli jiray haddana la falgala een runtii een waxa weeye marka la eego tiyaatar nationale een fanaaniintii hore een maalmo dhaweed baan een dhexda galay runtii ee, waan yaro riyooday ee, waxaan dhinacyadeyda ka eeg eegayay fanaaniintii waaweynaa iyo xilligii hore een dabcan ee, waxaa xusi karaa fanaaniinteenan ee, maxamed axmed kuluc iyo maxamed yuusuf iyo ee, cumar dhuule cali iyo maandeeq iyo hibe maxamed iyo maxaanku dhahdaa ee, saare axmed jaamac allah u naxariistee magool iyo allah u naxariistee intoodii badan dee fanaaniintii fanaaniintii kaleeto ee waaweyneed oo iyagana ee, mu'alifiinta ah saciid xarawe ayaa ka jooga marka een waaban riyoodayba markii aan arkay een tiyaatarkii oo dib loo dhisay oo yacni rajada ee, ummadda soomaaliyeed aad moodo inay soo noqonayso marka dowladdan federaalka ee soomaaliya ee hadda een madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare ee, khayre ay madaxda u yihiin tallaabo aad iyo aad u wanaagsan ayay qaadeen waa mid een la dhihi karo ee, shacbiga soomaaliyeed taasi waxay uga hayaan ammaan lama gaaraana iyo abaal lama tiryaana aad baa umasantaha xasan isla munaasabahaas waan kusoo laaban doonaa saate markaan waxaa aadaynaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa gobolka jubbada dhexe ku dilay horjooge u dhashay dalka neebaal kaasoo ka tirsanaa kooxda argixisada al-shabaab waryahayga cumar kulmiye ayaa warkan inoo faahfaahinaya
howlgalkan qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada kumaandoosta xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyada argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca tababarada kaasoo lagu magacaabo ashraf asmi oo magaciisa afgarashadu ay tahay abdixamdaan oo u dhashay dalka nebaal ee qaaradda aasiya howlgalkan qorshaysan ayay ciidamada kumaandoosta xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay ka fuliyeen deegaanada buurgaduud waabo salagle duqay oo dhammaan hoostaga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe howlgalkan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka war heleen in horjoogahan iyo maleeshiyaad la socday ay ku dhuumaalaysanayeen deegaanadaasi taliyaha guutada lixii tobnaad ee kumaandoosta xoogga dalka soomaaliyeed ee danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin ayaa idaacadda codka ciidamada qalabka sida u xaqiijiyey howlgalka inuu ahaa mid qorshaysan kaasi oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandoosta danab islamarkaana ujeedadiisu uu ahaa beegsiga horjoogayaasha argagixisada ee meelaha ay ku dhuuma iyo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan taliyaha ayaa tilmaamay in horjoogahani uu u dhashay dalka neebaal in ay la dhinteen saddex maleeshiyaad ah oo la joogay goobta uu howlgalku ka dhacay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay kordhiyeen howlgallada ay ku bartilmaameysanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada ah ee ku dhuumaalaysanaya deegaano iyo tuulooyin iyo degmooyin ka mid ah gobolada dalka soomaaliya
aad baa u mahadsan tahay cumar aan kusoo laabana qodobadii toddobaadka xorriyadda jaaladaha soomaaliyeed ku nool dalka dabadiisa ayaa sidoo kale maalmahan dhiga xaflado waaweyn oo lagu muujinayo qiimaha maalintan waxaana ka mid ah maalmaha diyaargarowga ku socdo dalka norway haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inooga soo diray waryahayga xasan saciid reyster
norway waxa ay ka mid tahay dalalka qurmaha ay soomaalidu ku nooshahay ee sida aadka looga dabaaldego munaasabadaha maalmaha xorriyadda sanadka labada kun iyo labaatanku ahaa sanad adag xilli ay dadku wajaheen cudurka covid sagaal iyo toban ayaa haddana soomaalidu ay filayaan in si aada looga dabaaldego dalka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan maanta u soo fadhiistay tvga qaranka in aan ka sheego in ay jirto kowda luuliyo oo ay ka dhacayso magaalo madaxda oslo gaar ahaan birklumbarken waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa tvga qaranka walaalkay xasan raasto waxaan ku darayaa oo macnaha aan idiin sheegayaa sanadkii hore dadkii nala qaatay fanaaniintii cusleed ee reer oslo nasteexo indho iyo waxaa meesha noogu sugan mahad jeesto iyo fanaaniin kale oo badan oo magacoodana gadaal laydinkaga soo sheegi doono ama aad ku arki doontaan goobta goobta lagu dhigaayana waxay tahay birklumbarkan waa taqaaniin sanadkii hore siday u dhacday ay wanaagsaneyd ayayba kasii wanaagsan tahay sanadkan oo waxaan diyaarinay cunto kala nuucnuuca ah ee dhaqanka iyo hiddaha waxaan diyaarinay gabdho yaryar oo ruwaayada dhigaayo waxaan diyaarinay waxyaabo macnaha fantastic ah ayaan diyaarinay sanadkan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan norway waxaan soo gaarnay wakhtigii xorriyadda waxaan ku qaban doonnaa halkii sanadkii hore aanu ku qabannay insha allah waa birkunubaarkan inaad taqaanaana waan jecelahay dalka norway xornimadiisii waxaa dhacay coronavirus sotin may laakiin annagu waxaan nasiib u yeelannay in wakhtiga xorriyaddeennu ay ku soo aaday wakhti dad badan la fasaxay oo yacni ay dabaaldegi karaan marka halkaa waxaa inu kugu diyaara fanaaniinta qarniga kuwooda ugu wanaagsan oo ka mid tahay walaashay nasaxa indho anigoo mahadjeesta ah fanaaniin badan oo dhallinyaro ah kuwa soo baxaya iyo kuwa joogaba dalka norway dalka norway dalka norway ku nool marka isoo baxa waa halkeenne waan wada ciidaynaa xornimo wanaagsan baan in leeyahay bulshada soomaaliyeed meel walba ay kala joogto dalka norway waxaan ugu bashaaraynaynaa sanad guuradii inay nagu soo dhowdahay mar dhow waxaana u diyaarinay meeshii aan ku qaadan ahayn iyo faktiyaalkii amnigii caruurta si seef loogu dhiga ahaay iyo dadkii meesha ka soo booqdo seef baa ilaahay idankiisa insha allaah inay seef ku ciidaystaan oo xurnimadooda ku qaataan maadaama annaga nasiib weyn ee noo tahay ee dalka norway isu tumay ay waayeen annagana siib baa u yeelanay marka dalka waxaa ugu bashaaraynayaa shacabka soomaaliyeed meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada ciid wanaagsan xuriyo wanaagsan xasan siciid raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway
aad buu mahadsan yahay xasan reysta sidoo kale gobolada dalka ayaa laga xusay sanad gurida lixdanaad ee kasoo wareegtay markii la asaasay ama markii calanka soomaaliyeed laga taagay dhulkeena waxaana sidoo kale maanta lagu wadaa in munaasabado kale waaweyn ay ka dhacaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho markaana wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in kow iyo soddon qof oo cusub ay ka bogsoodeen cudurka corona wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwa boosiye abikarnuur ayaa warbixinteeda maalinlaha ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsoodeen soddon iyo kow qof oo cusub taasoo tirada guud dadka ka bogsooday ka dhigaysa ku dhowaad siddeed boqol lixdan iyo siddeed ruux marwa boosiye waxay sidoo kale caddaysay in la diiwaangeliyay siddeed iyo toban xaaladood oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah kalena joogaan gobolka banaadir koo iyo toban somalilan lix iyo koonfur galbeed oo hal qof laga helay taasoo tirada guud ee xaaladda dadka laga diiwaangeliyey kamid ka dhigaysa laba kun sideed boqol toddobaatan iyo siddeed ruux bukaanadan sideed lix iyo tobanka ah sideed iyo tobanka lix iyo toban ka mid waa rag labana waa dumar mana jiraan qof u geeriyooday saacadii lasoo dhaafay waxaana tirada guud dadka u dhintay cudurkaasi ay gaaraysaa sagaashan qof wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu ku yeelanayo bulshada soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa caasimadda ayaa shir gudoomiyey kulanka amniga qaybta galbeed ee gobolka banaadir wariyahayga arrimaha gobolka nuur saciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa shir gudoomiyey kulanka amniga qaybta galbeed oo ay ku midaysan yihiin degmooyinka wadajir dharkeenley kaxda iyo daynile kulankani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi taliyaha qeybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto saadaq cumar maxamed gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha amniga shirkani ayaa looga hadlay dhowr ajando oo quseeya dardargelinta sugidda amniga caasimadda xilli lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda waxaana inta uu kulanka socday uu duuqa magaalada muqdisho uga mahad celiyey ciidamada amniga howlihii wanaagsanaa oo ay ka qabteen dhinaca amniga dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay madaxda maamul gobolka banaadir ayaa warbixino kala duwan oo amniga caasimadda ku saabsan ka dhageystay taliyaha qeybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto saadaq cumar maxamed isagoo sheegay in ciidanka ay ku guuleysteen ka hortagga liddi ku ah amniga iyo sidoo kale fashilinta qorshayaal ay argixisada ku dhibaateyn rabeen shacabka soomaaliyeed hase ahaatee ay ciidanka qaranka had iyo jeer cadceedda iyo dhaxanta u taagan yihiin difaaca qaranka iyo badbaadinta shacabka nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
waxaad ka dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana ambaraadka dibadda dowladda kongo ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaan cudurka ebolow ka dhammaaday waqooyi bari jamhuuriyadda dalkaasi iyo konga hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa ku dhawaaqday in cudurka ebola uu ka dhammaaday waqooyi bare ee jamhuuriyadda dimuqraadiga konga kadib markii cudurka uu ka dilaacay halkaasi bishii agoosta ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii doctoresa matashiisa oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in arrintaan la shaaciyey markii la sameeyey dadaalo wadajir ah oo iskaashi ay la sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda oo lagu xakameynaya cudurka wuxuu ahaa markii labaad ebola kadib markii cudurkaasi uu si weyn ugu baahay dalalka ku yaala galbeedka afrika sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii meelaha sida ba-ahsan uu u saameeyey waxaa ka mid ah gobolada iture iyo sidoo kale gobolada kale ee north iyo south kiva waxaana tirada dadka u dhintay cudurkaasi ebola dalkaasi congo laga diiwaangeliyay gaartay ilaa iyo ka badan laba kun oo ruux dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana subaxnimadana waa intaas ciddii u seegna waxay mar kale kala socon karaan beedka internetkana ku leenahay ee radio muqdisho dot net